ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac iyo magaalada muqdisho weyba uu iskadaha furay shirka madalla bini-aadirnimada soomaaliya oo yahay qabanqaabida hay-adda maaraynta masiibooyinka ee sodoma kaaseyti oo dhungudowhaya xaaladda la xiriirta arrimo bini-aadinimada ee wadanka shirka oo sanadkiiba afar mar la qobadow iyo diiradda weyba laga saaray ee xaaladda bini-aadinimo ee teegan qiimeynta walaayo qobsoomi diyaargarowga xaaladda alnino iyo kuhorseedowka berashada gargaarka iyo imeelo laku saara aqabado ku jara arrimo gargaarka gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle iyo kuwerbi qodobadii lungudoway shirka madalla bini-aadinimada ee muqdisho laku furay maanta waxaa halkaan nooga qabsooma shir aada weyn oo runtii shirkaasoo arrimaha bini-aadinimada shirkan waxaa la qabtaa runtii saddexda bilowda maraa la qabtaa inta badan waxaan ku qabannaa gobolada maamul goboleedyada runtii shirarkan waxay kusoo qabsaameen baydhabo waxay kusoo qabsaameen kismaayo hadda oon magaalada muqdisho ku qabannay dabcan waxaan uga hadlaynay xaaladaha dalka kusoo kordho xaaladaha la filan karo runtii xaaladda aan runtii maanta aan uga hadalnay ugu weyneed waxay aheeday in la filan karo abaar oo runtii laga baqaayo inay sanadka soo socda nagu soo aadan nagu timaado taasoo runtii aan ugu talagalnay inaan uga sii diyaargarowno in aysan intaysa abaartu imaan ilaahay hanaga hayee dadkii wixii loo qaban kara loo qabto inaysan dadku aan la sugin in inta abaartu ku dhacda ay soo barakacaan taas ayay ahaaday qodob koowaad qodobka labaad waxay ahaaday sidii hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka ah iyo dowladda soomaaliya ay uwada shaqayn lahaayeen taasoo runtii ay marmarka qaar caqabad ka timaado hay-adda sodma waxay runtii xil saaran tahay inay isku hagaajiso shaqooyinkooda hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka taasoo runtii aan runtii maanta iidana halkan uga hadlaynay waxaa kaloo runtii uga hadlaynay in la gaarsiiyo dadka wax allaale wixii loogu talagalay si ay u gaari lahaayeen oo haddii ay arrintaasi caqabad ka timaado sidii loo gaarsii lahaa oo dadka u baahan loo gaarsii lahaa looga shaqeeyo dabcan hay-aduhuna way soo bandhigeen annaguna waxaan bandhignay caqabadaha imaan karo oo ay tahay inaan ka wada shaqayno dabcan waxaa ka soo qayb galay dowlado iyo waxaa ka soo qayb galay hay-ado internationaala dabcan kulligoodna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqayn doonaan dowladda soomaaliya oo xaaladda runtii lagu jiro oo runtii hadda la taagan yahay oo fatahaad leh oo abaar leh ay nagala qayb qaadan doonaan